الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا baabu sayid اlistikfaari istikfaarta waa ilaahay dembi dhaafkan aan weydiisanayno bal siiqooyinka iyo cibaaraadka istikfaar loola yimaado tii ugu mudnayd ama sayidkeedaba ahayd taas buu baabkeedii yahay in asayid fi lasli saydhaa marka hore sayidku waa ara-iisu aladii yuqsadu fi lxawaaiji wayarjicu ilayhi fi lumuur waa ruuxa dee madaxda ama cidda madaxda ah ee xawaa-ijta iyo danaha loola soo qasto ama umuuraha loola laabmo kaa in cibaarada ama siiqada inoo soo socotay istikfaarta siiqdeeduna macaani aada u badan bay kulansanaysaa iyadoo dee aanu hadalku badnayn kelimaadku badnayn bay macno ballaadhan kulma kulansanaysaayoo marka xagga marka la eego inay macaanidii ama macaani badan ay kulansanaysaa magacii dee sayid ahaan laguba idlaaqaye bal istikfaarta sayidkeedii ayuu baabkiisii yahay kale imaam bukhaari raximah llahu tacaala kitaab marka la eego kitaabka saxiixa kitaabu dacawaat halkan imaka laba goor baan saaka xadiidkan arki doonaa uu ku bilaabayo bukhaari saxiixiisana ama kitaabka aljaamicu saxiixna labada goor waa ku wada sugan yahay labada sanad ee halkan inoogu kala sugnaanayo kolley ama sanadka halkan unbuu halkaasna ku leeyahay marka marka hore halkan uu sayid alistikfaar ka cabiray wuxuu baabka u dhigtay baabu afdal اlistikfaari istikfaartii ugu fadliga badnayd waana halkan malaa macnaha sayidka walow xadiidka kuba yimie macnihii buu tafsiir u yahay oo siiqada marka la eego dee waan arki doonaa nafciga iyo waxtarka badan ay leedahay uguba nafci badan ugu waxtar badan ugu fadli badan siiqadii istikfaar ama meesha dambe waanay kala horreeyaan oo halkan siay u kala horreeyaan halkaa uma kala horreeyaana waa taa cagsigeed weeye ka halkaa dambeeya halkan soo horreeya ka halkaa horreeyaana uu dambeeya sanadku laakiin waa mid keliya xagga kale wuxuu ka cabiruun baabu maa yaquulu idaa asbax markuu waa beriisto ruuxu bal dikrigii ama istikfaartii uu odhanayo taa kale kaba cabiray wuxuu yihi markaa musanifku raximah llahu tacaala xdثna مسدد qال xdثna يزيد بن زريع qال xdثna حuسين وxuسين بن دكوان المعلم qال kitaabku inoo horeeyey qال xdثna عبداللahi بن برaydة عن بشhayر بن كعب عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم qال أنه qال xaggaas dewaataan leh sanadka naftiisuu bukhaari ku wariyey xadiidka halkan meesha inoo dambaysana sanadka uu ku warinayo inbuu lafdiga kalena kuba wariyey wax isbedela sanadiyo matniba waa si saxiixa kuba sugnaa saxaabiga xadiidka warinaya shadaad ibnu aws ibnu thaabit waa saxaabi jaliil oo asxaabtii rasuulka ilaahay kaga mida waxaa adeer rumo u ah oo walaalkii dhalay xasaan ibnu thaabit oo awskan waa shaacirkii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh walaalkii waaba suurtagal inuu saxaabiyana isagu say bacdigood ishaaraane laakiin shadaad ibnu aws waa ibnu akhi xasan ibnu thaabit weeye waana dee nin asxaabtii rasuulka ilaahay fudaladoodii kaba mida waxaa ka horeeya bal waa ninkan taabanayo cabdillahi bnu bureyata bnu lxusayb waa dee taabici abiina saxaabigii jaliilka bureyata bnu lxusayb kutubtuna waa ku badan yahay bushayr ibni kacb cibaarada eeg waa bashiir maahay waa bushayr oo magaca badan ee ruwaadda u badan ee dee innagaba xataa aan la baxnaa waa bashiir ama isagoo taskiir leh bushayr aada buu u yaryahaye horta bushayrkani waa nin hiqo ah ama taabici weyn mukhadram ba ahaa waa dadkii jaahiliyana soo gaadhayba weeye waa nin reer basro kunyadiisa abu ayuub la yidhaaho adigu taabiciintii dabaqadii koobaad ba-ah ee bal waxaa jirtayn magacan siaan sheegayo waa naadir kolley kutubtan ama mu'talifkiiyo mukhtalifkiiyo qeybta musalaxa ay dee muter baab noocaa ay kagaba hadlaanbana way soo qaadaan iyagoo bashiir iyo bushayr kala saaraya si loo kala dabdiyo markaa markay noqoto labada saxiix waa bukhaari iyo muslim muwadacna waa la mid wax bushayr la yidhaaho laba nin baa jira wax kale ma jiraan bukhaari iyo muslim iyo muwadac maalik midi waa ninkan aan hayno bushayr ibnu kacbin bukhaari waa kanoo dee saxiixana sanadkanu ku leeyo waa ka wariya muslim isaga waana nin hiqaan nidhe muslim isaga muqadimad iyo kitaabulimaanba dikri buu ku leeyahay waa hadal qaado sanadka kuma jiro ka mid maaha laakiin xus iyo hadal buu ku leeyahay muslim ninka labaadi waxa weeyaan waa nin ansaara oo faqiih ahayo isna taabiciya dee in yarkan ha ka yaraado oo bushayr ibnu yasaar la yidhaaho bushayr ibnu yasaar isagu labada saxiixba iyom waa ku sugan yahay ama saddexa kitaabba muwadana waa ku sugan yahay bukhaarina waa ku sugan yahay muslimna waa ku sugan yahay waa labadaas bushayr ibnu yasaar iyo bushayr ibnu kacb cid kale oo bushayr la yidhaah kuma sugno saddexdaa kitaaban sheegayo markay noqoto bashiir waa magac badan isagu uu badan yahay oo kaasi markaa hadiyo goorna markay wax la dabdinayo jaanibka yar ee la qaban karaa la dabdiyaa dee taa la yidhaha kaasi waa dee fulaan inta kale waa dariiqa kale ay maraysaa intii kale laguma tirinayo waayo waad magacii badnaa ee bal horta waa taas oo bushayr ibnu kacb wuxuu yidhi markaas bal waa intaas baan leenahay bushayr ibnu kacb iyo bushayr ibnu yasaar ama waxa kale waa bashiir hadda iminka dabdiguna waa dabdi khaasa waa saddex kitaab baan dabdinaynaa waa muwada iyo bukhaari iyo muslim iyo kutubtii kale imika maynaan odhan imika oo bushayr kale waa dhici kara kutubtii kale in laga helay laakiin saddexdaa khaas ahaan baan leenahay waa labadaa magacun wax bushayr la yidhaha musaqara waxa kale waa bashiir wuxuu yihi rasuulka ilaahay markaa can shadaad ibni awsin can nabiyi salى اllahu alayh wasalam qaala anahu qaal sayid اstiغfaari istikfaarta sayidkeedu waa istikfaarta waxaa ugu mudan iyo siiqo iyo cibaaro istikfaar loola yimaado ta ugu nafci badan fadli badan ama ugu mudan sidaa sayidka oo kale dee ciddii sayidka u ahayna waa ka mudan yahay waxa weeye allahuma anta rabbi laa ilaaha ilaa anta khalaqtanii wa ana cabduka wa ana calaa cahdika wa wacdika ma staطactu abu'u laka binicmatika وأbوء لka بdنبي فاغفir ليi فإنه لا يغفir الذنوب إلا أنت أعuudu bka مiن شhر ma صaنعت taas wey oo siiqo استiغفاar loola yimaado siiqada ugu fadliga badan نafciga badan sayidkeedaa siyqda oo kaleo dhan ka wada mudan taa weeye dee waxaana xadiidkaba inoogu sugan ee subaxdii iyo galabtii in lala imanayo adkaartii subaxdii iyo galabtii ka mid yihiin ruux hadduu subaxdii ama galabtii la yimaadana bal oo isagoo subaxdii la yimi uu dhintana haddii shardiga la shardin doono ee xadiidka riwaayadiisa dambe inoogu sugan la helo inuu janno geliya inoogu sugan waa fadli weyn oo waa ruuxii oo siiqadaa la yimi ilaahay dikrigan laba yimi istikfaartan laba yimi isagoo yaqiin iyo ikhlaasna ula yimi haddii uu maalintii subaxdeeda uu la yimi ama habeenkii uu galabtiisa la yimi uu dhinto ehlu jannuu noqonaya jannuu gelaya waa fadli weyn oo waaba taas oo kale kollay bal waa laqbaynaynaa oo wuxuu laftigu yahay allaahuma ilaahayow anta adigu rabbii rabbigay baat maaligii ilaha khaaliqii abuuray igu tasarufayey sayidkayga ahaayee ilahaa umuurahayga ii hagaajinayey islaaxinayey kolle lafdiga rabb ee ilaa macaani lix iyo tobaniyabay u soo naqliyaanoo kollay kuwaasi ay kaga mid yihiin rabbigay baa tahay laa ilaaha ilaa anta adiga u mooye cid kaleoo cibaado xaq u leh oo mudatay ma jirto khalaqtanii waad i abuurtay adiga i abuuray wa ana aniguna cabduka adoonkaagii baan ahay adigu aada lahayd aada abuurtay ee waxa weeyeen aada mudatay inuu ku caabudo dee waxa weeyaan taas wa ana anugu calaa cahdika cahdigaagi oo ballankaagii aan kugula ballamay dee kol hadduu imaka ama ha noqoto waqtigii caalamu dar ee alastu birabbikum ama haba noqotee kol haddii iimaankan iyo deetan cahdigii dee aan kula cahdigaagii anigu aan kula caaditamay iyo wa wacdika wacdigaagii baan ku sugnay mastadacta oo ujeeddadu waa xaggii marka la eego iimaankii iyo wixii uu keenayay oo ruuxu ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu amray inuu laba yimaadaan wixii uu kaba nahiyey kaba dheeraada ah ilaahayna uu khaalis yeelo dee bal matalan daacadii iyo tawakulkii bal taas cahdigii caynkaas ahaa ayaan ku sugnahay mastadactu intan karo waayo waa dee kolley cajzigii ayuu qiranayaa oo qirasho cajzigii iyo taqsiir iyo gaboodfal xaqa ilaahay in sidiisii loo guto lagu gaboodfalayo aan la wada gaari karahayn taas baa kuba sugan intaan karayo cahdigaagii baan kuba suganoo oo wixii aan kula caaditamay ee de aan kugu ballan qaaday oo ah xagga marka la eego iimaankii iyo daacadii iyo ikhlaaskii iyo umuurahaas dee la yidhaha cahdika oo dee maser mudaaf lifaacili aan kaba dhigno oo waxaan anugu ku sugnay calaa cahdika waa cahdigaagii waa wixii dee aad igula cahditantay oo ah inaan ku rumeeyo oon si kale un waxaan kula caddamaana wixii aad adigu igula cahditantay oo de waatan ilaahay subxaanahu watacaala inay dadkii wuxuu faray inay isagii rumeeyaan ay raacaan oo dariiqa uu u jeexayna ay maraan rususha u soo dirayna ay dabagalaanba iyo wacdika ballanqaadkaagii aad igu ballanqaaday haddaan cahdigaa oofiyo dee inaad aniga iga abaalmarinayso taas ayaan ku sugnay mastadactu ama uu anqiranayaa laka adiga binicmatika nicmadaada dee aan la koobi karayn la tirin karahayn ee xisi iyo macnawiya leh diin iyo dunyawiyababa leh daahir iyo baatin leh nicamtaa aan la tirin karayn iska daada in lagu shukriyo oo ruuxu shukrigeedii gaadho wain tacudduu nicmat allaahi laa tuxsuha nicmadaad igu nicmayseen cidi tirin karayn iskabadaa shukrigeeda taas baan qiranaya adunba ah ciddii igu nicmaysay weey wa abuu waan qiranayaa oo laka adiga bidembi haddana dembiga waa taqsiirkayga dembigan had iyo goor igaba dhacayaan laba imanayana kaasna waan kuu qiranayaa fakfirli ii dembi dhaaf dembigaygaa iga dhacaya had iyo goor igaba dhacaya ilaahu igaba dhaaf fa innahu laa yakfiru dunuuba dunuubta ma dhaafo ilaa anta adiga mooye adiga un mooye cid kaloo dembi dhaafi kartaa mama jirto acuudu bika min shari maa sanactu acuudu ilaahay oo bika adaan ku waan ku magan gelayaa bika adaan ku magan gelayaa min shari maa kii sharkii sanactu aan sameeyey bal waa cibaaradu iyo siiqadu taasba weeye dee markaasna waana tan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh sayid alistikfaar kuba magacaabay waa xagga waxyaalahan ay kulamasatay oo bal dee umuurahan imaka imaankii ilaahay subxaanah watacaala rububiyadiisii iyo uluhiyadii iyo inuu isagu yahay kii khalqay ee keligii kii cibaadada mutay isagu uu yahay keligii ka dembi dhaafka isagu dembi dhaafa iyo nicamtii badnayd ee uguba nicmeeye addoonka taa qirashadeedeen la koobi karayn iyo ruuxa taqsiirkiisa iyo gawadfalkiisa iyo baltaas iyadana qirashadii iyo dunuubta had iyo goor kaba dhacaysa oo umuuraha weeye macaanida kala duwan ee badan ayay kulansanaysaayoo bal matalan taas wey oo iyo haddana ruuxu waa kan ilaahay ka magangelaya waxyaalaha uu isagu laba yimi ee uu sameeyey oo istikfaarta marka la eego iqraarkan ilaahay rabbinimadiisii iyo waxa weeyaan inuu yahay dee uluhiyadiisii bal matalan iyo shaksigu inuu addoonkiisii yahay oo ilaahay yahay ka abuuray taas ayaa ku sugan iyo qirasho la qarta cahdigii ilaahay subxaanahu watacaala dadka kaba qaaday iyo rajayn la rajaynayo wixii ilaahay dadka uba yaboohayoo hadday cahdigaa oofiyaan inuu siinayo dembigii oo loo tiiriyo ciddii dembigu kaba dhacaysay iyo qirasho nicamtii la qirtay bal waa macnaha jaamicatan baa sayid ulistikfaar laguma magacaabay taas baa ah sayid ulistikfaar rasuulka ilaahay wuxuu inoo yidhi isagoo yidhi isagoo nafcigeed iyo waxtarka badan iyo fadliga ay leedahay sheegaya idaa qaala shaksigu hadduu yidhaah xiina yumsi markuu galabaysto oo waqtigaa cadcaddu ay uga dhacdo ama galabta ay u gasho uu la yimaado kolkale intaani cadcaddu dhicimad adkaartan dee galabtii waa laba iman karaa fa maata uu dhintay laakiin waqtigaa dee cadcadda dhaceeda ka horreysa galabti fa maata uu dhinto waxaana inoo dambaysa muuqinan biha waa umuurahani wuxuu afka ka yidhi maaha waa isagoo waxaan yaqiinsan isagoo ictiqaadsan ilaahay daraaddii ula imanaya macaanidan hagaag u yaqiinsan taa hadduu la yimaado weeye waayo lafdiga dambe inoogula soo socotaa bukhaarina halkan ka horreeyeyba ahaa famaata uu dhinto dakhala aljannata jannadu gelaya aw kaana min ahli ljannati ashakuna wasla macna waidaa qaala hadduu yidhaha xiina yusbixu markuu waa bariisto oo waqtigaa waagu u baryo uu istikfaartan laba yimaado isagoo yaqiinsan yaqiintu waa waxa ay kulansatay imika halkan ee aan soo laqbaynay ictiraafsan yaqiinsan ictiqaadsan ilaa daraaddiina ulaba imanaya ajrigan iyo sawaabkan la isugu ballanqaado weynee janno gelitaankeenna kaasna ictiqaadsan oo yaqiinsan fa maata uu dhinto min yowmi maalintiisa uu dikrigaa laba yimi ama istikfaarta milahu macnu waa maxay dakhala aljanna aw kaana min ahli ljanna ruuxaasi jannuu gelaya ama ahlujannu ka mid noqonaya macnaha adugubala waa fadli weyn waana siyaaqdii istikfaarta deetanuun maaha kuwo kale way noo dambeeyaane siyaaqda istikfaarta loolaba yimaado ta ugu fadli badan adkaarta subaxdii iyo galabtii lalaba yimaadana ka mid weeye bal fadliga aada iyo aada u weyn ayay leedahay oo ruuxu dikrigaas ictiqaad iyo yaqiin fiican iyo ikhlaas uu laba yimi haddii dee uu laba yimaado maalinta uu taa laba yimi ama habeenkaa uu iyo yimi uu dhinto jannuu gelaya taas baa rasuulka ilaah yidhi bal xadiidku weli waa inoo dambeeya haddana xadaثna أحmed بن cabd الlaahi qaala xadaثna bn نmayri can malik bni miqwali can ibni suuqata can naaficin can ibni cumara qaala anahu qaal axmed ibnu cabdillaahi axmed ibnu cabdillaahi ibni yuunus oo mararna aan kusoo aragnay axmed ibnu yuunus waa ninkaas oo aabihii waa sax oo cabdullaahi awogiina yuunus baa la ydhahaa laakiin way aad bay u badantay isagoo axmed ibnu yuunus uu yimaadaa kitaabkeennan iyo kitaabka kale ee saxiixa bukhaari iyo muslim iyo keyrkiiba waana tii maalmo dhoweydna aan soo hayno imaam weeye ibnu numayrna waa cabdullaahi ibnu numayr waayo oo iyadna kitaabka waa dadkaas sheekhada muslimiin sheekhyadooda waa dee isagu inankiisa maxamed baa u sheekha laakiin isagu waa sheekha sheekhkiisa aadna ugu badanya kitaabka muslim ah ewaa bal markaa isaguna dadkii atbaacu taabiciinta iyo culimadii iyo hiqaadii ruwaadda kaba mida bal laba nin baa laakiin cusub oo malik ibni miqwal iyo ibnu suuqata kan ninkan uu yidhi malik ibnu miqwal waa nin reer kuufa ah caabidna ahaa iqana ahaa atbaacu taabiciintii raggii ugu weynaana kaba mid ahaayo bal waxaan leenahay malik ibnu muqwal abu cabdillaahi alkuufi waa nin iqa ah itqaan badan kolley qiimo badnaa caabidna ahaa qoladii toddobaad ee ruwaadda ama atbaacu taabiciinta raggii ugu weyna ama ninkan kaleu ibnu suuqa yidhi kolley magaciisa maxamed baa la yidhaha ina suuqa siintu way dambisantay aniga sawqa ii taalla de waa xaraka madbacadeedun siintu way dambisan tahay ibnu suuqa maxamed ibnu suuqa la yidhaha kolley kudisna wanisna waa nin reer kuufa abubakri waa nin sida ninkaa hore aada u cibaado badnaa iqa ahaa adugu si kaba cabiro xaafid mjir mardiyun min alkhamise waa nin atbaacu taabiciintii raggii ugu yaryaraa kaba mida saxaabada waa soo gaadhay waa taabiciinta raggii ugu yaryaraa ugu dambeeyuu kaba mid yahay laakiin waxaan leenahay kana waa nin khiyaaru cibaadillaahi saalixiin kaba mid ahaayo iqa ah oo caabidna ahaa taasba weeyo maxamed baa magaciisa la yidhaha abubakrin ama naaficiya ibnu cumar oo dee kitaabka waa dadkiisi rijaasheediiyo qaala wuxuu uhi ibnu cumar in kunaa inta waatay almukhafafa min ahaqiila odhanayeen asalku inahu buu ahaa waa la takhfiifiyey damiirkeedma lisha'ni weeye inhu sha'niya kuna laabtan nacuduna waa tii faariqadaydee inta naafiyada iyo inta mukhafafa almukhafafa min ahaqiila lagu kala garto ama kala saarta kala socda laabtu inhu sha'niya kuna waxaanu ahayn lanacudu kuwa tiriya fi lmajlisi majlis keliya weeye oo dee waxa weeyaan waa iyadoon meeshii laga kic meel keliya oo rasuulka ilaahay mar fadhiistay ayaa waxaanu tirinaynay waa fi lmajlisi min qabli an yaqintaani weli majliskaa kaba kicin linnabiyi nebiga waxaanu u tirinaynay sala allahu calayhi wasalam rabbi ikfir lii watub calaya inaka anta atawwaab araxiim inaa rasuulka ilaahay dee majliska uu fadhiistaba ilaahay buu xusayey hadiyo goor hadduu socdiyo hadduu fadhiyona dikrigaa ilaahay dee kaana fii baali wa lisaani taas baabuu ahaa bal rasuulka ilaahay wuxuu inoo sheegay barra wuxuu dadku hadday majlis fadhiistaan oy majliskii lagu kala kaco iyadoon ilaahay lagu xusin marra rasuulkiisa inan lagu saliyin inay dee waxa weeyaan ur xun uu yeelanayo ama can jiifati ximaar oo kale ay kaba kacayaan ama majliskaasi xasre iyo uu ku noqonayo sida xadiidka laba ahaa qowmamo iyo xasre uu ku noqonayo haddaba rasuulka ilaahi baa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh majlis uu fadhiistay ayaa wuxuu odhan jiray boqol goor rabbi ikfir lii watub calaya inaka anta atawaabu raxiim istikfaartii baan ku jirnaa waa siiqdii mufadalada ahayd waa rasuulka ilaahay siiqadaa u badsaday taasay u tirinayeen rasuulka ilaahay oo intaa yidhi dee rasuulka ilaahayna dembigiisii horeyo kii dambe waa la dhaafay mid weeyaanoo dee ilaahay nicamta uu nicmeeyey ee dembigiisii horeyo kiisii damb dambaba dhaafay ee ka dhigay afdal albashar fadligaa weynna wa kaana fadlullaahi calayka cadiiman siiyey wuxuu mutay dee shukri iyo bal matalan taasoo mid weeyo wax cubuudiyada iyo addoonnimada xaqeedii buu gudanaya bal lama gaadhi karo oo dee waa kaa rasuulka ilaahay ba laa nuxsii sanaan calayka anta kama asnayta calaa nafsik wax la gaadhi karo addoon gaadhi karaa ama basharay gaadhi karaan ilaahay subxaanah wa tacaala wixii uu mutay inuu sidiisii ulaba yimaado ama uu gaadha taasi ama shukrigeediiba uu dhammeeyaa maba jirto cid dhammayn kartaa maba jirto haddaba dee waa gudasho xaqii addoonnimada uu gudanayo ilaahay subxaanahu wa tacaala shukri nicamtiisa uguba shukriyayo iyo bal taasoo arrinku maaha ruuxu dembi marka uu leeyuu istikfaar laba iman karaaye taqsiirkii daacada iyo waxyaalihii kaleba iyaga waqti kastaba istikfaartii waa wax dee halkii addoon marka la yeeya alcabdu cabdan wa intasaama dee waa wax lagu leeyahay taasi iyadu waa jaanib jaanibka kalena maxay ahayd waa tacliiman liummatihi wa tashriican lahum oo gees cubuudiyada xaqeedii buu gudanaya geesna innaga ayuu ina baraya inoo jidaynaya hadiyo goor dee dembigeennu uu badan yahay dembigeenniina mid hore iyo mid dambe aan laynaga dhaafin ee u baahan in ilaahay nagaba dhaafo inaynu markaynu meel fadhiisanno iyo markan socon iyo waqtigeen kastaba istikfaartii badsanoo geesna waa tashriic iyo tacliim geesna waa ada lxaq alcubuudiya iyo ilaahay subxaana wa tacaala xaqiisiyo bal uu gudanayo waa kaa markii la weydiiyey wuxuu isu dhibaye lugihiisiba si u taagan yahay dildilaaceen waa markay taagnidii ay gororeen bay barareen haddana way dildilaaceen la yidhi dembigaagii hore iyo kii dambe waa lagu dhaafay maxaad san u yeelaysaa afalaa uxibu an akuna cabda shakuura shukrigii nicmadan baanu gaadhi karayn ilaahay baa fadilay taa siiyey taa gudashadii shukrigeedii iyo bal jaanibka iyo addoonka addoonnimada xaqeedii oo la guday iyo geesa kale tashriica taasuu rasuulka ilaahay majliskaa keliya ayuu boqol goortaa odhan jiray de waana siyaaqdii mudnayd bay tani siyaaqada kaba mid tahay rabbi ikfir lii watub calaya inaka anta tawaab raxiim boqol goor xadaanaa maxamed xadiidka saxiixa sanadku waa sanadkaa inoo sugan xadaثna mحamed بن الصباح qال xadaثna khالد بن cabdاللahi عan xuseين عan hilaal بn yصاf عan زاdاna عan caiشhaةa رadي الlaه عanha qaalat anha qaalat bal xadiid koley marka dhamayno haddana waan kusoo yarlaami doonaa khaalidkani horta waa khaalid بn cabdالlahi الضaxaan in la yidha aad u qiimo badnaa weeye xuseynna waa xusein بn cabdiلرaحmaan on filaya in kitaabka inoogu horeysay lmniyasafna waan hubaayo de waan sooba maray zaadaankana nin abuyaxya alqataat aynu maalin dhawidna soo hayn oon lahayn kalaam iyo dacfi baa kuba sugano magaciisa zaadaan la yidhaha ama waxyaalo kale la yidhi kaas waan soo aragnay laakiin kani kaa maahe waa nin dee abu cumarna kunyadiisu ahayd kollay hiqana ah oo ayma kala duwani ay tawhiiqiyeen taabici weyne ah ninkaas baa caaisho xadiidka kaba warinaya can caaishata radia allahu canha qaalat annahaa qaalat caaisha waxay tidhi sallaa uu tukaday rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam adduxaa salaada duxo ayuu tukaday uma qaala wuxuu yidhi salaaddii markuu tukaday dabadeed allahuma kfir lii watub calaya inaka anta atawaab araxiim taas xataa qaalaha mi-ata maratin dee kollayna waa kaa la jahray baridba haba noqota iyagii uu barayo saasay u tirin kareen way maqlayeen siiqadii bay xaafideen tiradeedii bay noo sheegeen hadduu hoosunuu leeyo isagun ismaqashiinayo intaa may jasmin kareen ee de waa isagoo dee iyaga si uguba baro dee taas iyona ulaba jahray ilaa uu boqol goor yidhi waa xadiidkii ibnu cumar aynu kaba soo baxno o kale walow salaad duxa isagoo tukaday buu tar laba yimi ay tidhi xadiidka caaisha isaga rabbi kfir lii watub calaya inaka anta tawaab raxiim halkii rabbidii unbay allahuma ay noqotay allahuma kfir lii watub calaya inaka anta tawaab raxiim xadiidka ayuu laba mid yahay bal in xadiidku kaa wayo kolley sanadkiisuna dee waa taan leenahay waa sanadku waa sanad xoog loo dadkan ruuxaan wax ka sheegnaa maba jirto laakiin arrin baa jirta oo arrinta jirtaa waxaa weeye halkan imika waxaan haynaa can zaadana can caaishata oo zaadaan xadiidka caaishu ka wariyey waa bukhaari kitaabkiisan adab lmufrad saa dhacday xadiidkuna kolley duruqda uu leeyahay wuxuu isugu imanayaa xusein ibnu cabdiraxmaan ninkaa la yidhaaho oo khaalidkan dad kale ayaa la wadaagsaday xadiidkaoo la wariyey imaam axmed oo kale waa wariyey xadiidka iyadoo dariiqaa xusein yahay khaalid aanu kuba jirin nasaa-i oo kale kitaabkiisan adkaarta ah ee camalu lyowmi walleyla waa kitaab madbuucana oo madbuucsan kolley tilmiidkiisna waa leeyahay ibnu sunni waa leeyahay isaguna cunwaankaasi camalulyowmi walleyla oo aadna imaam nawowi raximah llahu tacaala kitaabka adkaar uu ictimaadsado kitaabkaa ibnu sunni uu waxyaalo badan ka soo naqliye laakiin ka nasaa-i baan u jeedaa xadiidka waa wariye dhowr dariiq buu ku wariyey duruqda waxaa ka mid ah cabaad ibnu lcawaam nin la yidhaaho iyo cabdilcasiis ibnu muslim oo iyaguna xusein kaba wariyey iyo bal maalan kuwaas baa kaa mid ah iyo shucbe waa imaamkii weynaa marka qolooyinka aan tilimna tiriyey shucbe iyo cabaad iyo cabdilcasiis iyo xadiidka xuseen ka wariyey waxay ku wariyeen sidan can hilaalin can zaadana can rajulin min alansaari halkaa can caaishata ay noo taalo ayaan caaisha oo raggaa kale riwaayadoodee nin ansaareedoo la ibhaamiyey laakiin waa saxaabi oo haddii saxaabiga aan magaciisa la sheegin in la ibhaamiyo kol hadduu saxaabi yahay xadiidka waxma yeelayo oo waa la xujaystaa dadka kale ibhaamkoodu xadiidka dee kol haddii aan la garanayn cadaaladiisiina lama garanayo markaa taas baa xadiidka laguma daciifiyaay laakiin saxaabadii dhammaan waa wada cuduul marka iyadoo cayntoodii la garan waayey ama shaki galay xadiidka dhib uma keento kol haddii aan wax kaloo lagu cileeyaa jirin bal waxaan leenahay dadkii xusein kaba wariyey ee kale caaisho may odhane can rajulin min alansaar kolkol deeta waa la odhan karaa caaishana way warisay ninka ansaareedna waa wariyey laakiin dee nin keliya laga wada warinayaa nin baasan dariiqiisa waa khaalid oo hiqaa mutqin ah ayaysan ahayd qolooyin kale oo bal saddex aan tiriye ka badanna can rajulin min alansaar markaa nasaa-i baa kitaabka aan inii sheegayo markuu dhowrka dariiqee hore sheego ayuu yidhaahaa oo in xadiidkii markuu dee qolooyinkaa sheego ayuu yidhaha waxaa raggan khilaafay oo ka duwan riwaayadooda khaalid ibnu cabdillaahi waa tan imaka aan imaka sheegayno ee aan haynaba markaasaa wuxuu raaciyaa xadiidu shucbata wa cabdulcasiisi wa cabaad ibnu alcawaam awlaa cindana bisawaab isaguu kala raajax yeelaya raggaa saddexdaa riwaayadoodii buu leeyahay taas baa agtayada sawaab ku mudan oo raajixo macnaha markaa la yidhaaho xadiidku xadiid caaisha maahe waa xadiid rajul min alansaar kol haddii nin keliya laga warinayo in badanna ay si uga wariyeen nina si gooniyo ugaba wariyey bal markaas meeshii lama odhanayo waa laba xadiid oo kala jire waa xadiid keliye marka wuxuu ka dhigayaa isagu oo uu raajax yeelayaa arrintu inuu yahay can rajulin min alansaar ee can caaishata arrintu inaanay ahayn oo eto weliba hadal raaciya waqad kaana xuseynun ikhtalada fii aakhiri cumri xusein ibnu cabdiraxmaanna nin hiqa haba ahaadee markii dambe aakhira cumri ikhtilaad baa ku yimi walow taa aan odhan karno hadalkaas dee khaalid ibnu cabdillaahi kolley culimmadu way tiriyaan oo khaalid ibnu cabdillaahi waa dadkii la kulmay qabla alikhtilaad dadkii la kulmay qabla alikhtilaad oo markaa xadiidkiisii horaa la odhanaya bal waa laga badan yahaye ee arrintaasaa jirto in laba yidhaaho xadiidkani waa xadiid can rajul min alansaari xadiid caaisha maaha amaa xadiidka sanadkiisa kale waa kaa inoo sugano haddii uu dariiqan caaisha aan idhaahno waa laga raajaxsan yahay dee dariiqii kale inoogu sugan yuu inoo saxiix yahay xadiidkii ibnu cumarna inoola mid weeye rasuulka ilaahayna waa kaas imaka tan ficilkiisii bay ahayde maxaa axaadiistii kale waa inoo dambeeya kii alaqar almusani iyo oo iyaguna sidan aha bal uu ina amriyay taas inaan ilaahay u toobadkeenno istikfaarta laba nimaadno taas uu ina amriyuu sheegaya inaan rasuulka ilaahay maalintii inuu boqol goor oo haddee siiqadan imakaanha inuu ilaahay usoo noqdo u toobadkeeno bal markaa waa kaa waa intaa yare sanadki xadaثna abu macmari qaala xadaثna cabdاlwariثi qaala xadaثna xusayn قال xdثnا cبدالله بن برaydة qال xdثnي بشhayر بن كعب العadوي qال xdثnي شhداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم qال أنه qال xadiidkii imaka baabku inoogu bilaabmay sayduالاستiغفاar markaa carabkun baan marinaya ma laqbaynayo waayo waana tii aan sii sheegay sanadkuna xusein الmucalim iyo intii ka dambeysay waa isla mid halkaa hore musaded baa sheekha bukhaari ahaa musadedna yaziid ibnu zurec baa u sheekh ahaa imikana waa dariiq labaad uu xadiidku leeyahay abu macmar cabdullahi bnu macmarin almuqcad iyo cabdulwaris marka dambena xusein baa laysugu imanaya waxyaala uu soo yar kordhiyey way jirtaayo markii hore cambushayr ibni kacbin buu yihi imika halkan reerkoodii buu raaciyo weliba siiqadii halkay can ka ahayd xadaanii xadaanii bushayr ibnu kacbin alcadawiy halkii shadaadna ay ahayd can shadaad ibna awsin waxaa taal riwaayadan xadaanii shadaad ibna awsin can nabiyi sala allahu alay wasalam qaal sayid labada riwaaya saxiixa bukhaari ka baa horeysa oo kitaabu dacwad marka la joogo waa bilowyada uun baabu afdal istikfaar intuu udhigtay ayuu cibaaradan waa isaga tarjamadiisii taasi istikfaarta ugu fadliga badan waa saydnimadiibu taa ku fasiraya ayuu xadiidkan soo dhigtay marka dambena riwaayadeenna hore inimka kaba soo baxnay dhowr baab dabadeed ayuu baabu maa yaquulu idaa asbaxa intuu baabkaa dhigtay ayuu deeta haddana soo dhigtay lafdigaa horeynu soo maray wuxuu markaa qaala sayid الاstikfaari an yaquula allahuma anta rabbi laa ilaaha ilaa anta khalaqtanii waana cabduka waana calىa cahdika wacdika ma اstadactu wacuud bika min shari ma sanactu in yar baa eeg tartiibtu alfaadu way kala duwantah lakin xadiidka waa kium abu laka binicmatika waabu laka bidembi fakfir lii fainahu laa yakfir dunuuba ila anta qaala wuxuu yihi markaa rasuulka ilaahay baa yidhi man qaalaha waa siiqadan istikfaarta ruuxa la yimaada min annahaari maalinimo oo subaxdii buu la yimi bal intii adigu dee maalintii buu laba yimi muuqinan biha xaal yahay mid yaqiinsan oo umuurahan eeg wuxuu leeyahay allahuma anta rabbi waa ictiraafkii rububiyadiidaba maala laa ilaaha ilaa ant waa dee inuu yahay keligii ka cibaado mutay addoonkiisii inuu yahay cahdigii iyo wacdigiisiina uu kuba sugan yahay in nicamtii ilaahay u nicmeeyo o dhan buu qiranayaa aan la koobi karahayn dembigiisiina waa qiranaya wuxuu qiranaya ilaahay u mooye cid kaloo dembi dhaaftaa inaanay jirin waa umuuraha iyo macaanida waaweyn ruuxa muuqinan biha xaaliya mid yaqiinsan famaata dhintay min yowmihi maalintiisa qabla an yumsiya fahuwa min ahli ljanna ruuxaasi ahlujanno weeye waa fadli weyn weeye waman qaalaha min alleyl wlxaal huwa muuqinu biha famaata qabla an yusbixa fahuwa min ahli ljana xadiidku waa xadiidkii mukun waan kaba soo baxnay xadaثna xfs qaala xadaثna shucbaة can cmr bni muraةa can abi burdaةa anahu qaala samictu اlأgara rajul min juhaynata yuxadiثu cabdالlahi bna cumara qaala samictu الnabiya slى اllahu عalيه waslm yquul bal sanadkan abu burdata waa ina abu muusa alashcari oo kitaabka waa inoogu horeeyey ninkan sheekhiisa alaqar waa algura asalka hore waa bayaadu fii waji fii jabhati lfaras caddaan wejiga faraska ku sugan bay qura yidhaah markii dambena wax kastoo nafiisa waa kuwa u isticmaalay bal ninkan weeye laqabkiisii isagana ibnu yasaar ama waa magaciisiiba alaqar ibnu yasaar baa la yidhaahyo bal reer musaynana waa la yidhi reer juhani juhaynana waa la yidhi waana tan rajulu min juhayna inoo taala bukhaari oo kale wuxuu xaafid ka soo naqliyaa inuu yidhi almusaniyu asax in la yidhaah waa reer musayna waayo laba reer bay kala yihiin baa ka sixo badan in la yidhaah waa reer juhayne walow barhkood laba nin ay ka kala dhigeen oo kaa musaniga ah iyo kaa juhayne bal waxaan leenahay waa saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahay kaa midowey waa saxaabi waana kan rajulu min juhayna wahuwa rajulu min juhaynata haddaba abu burda muxuu maqlay alahar baan maqlay yuxadiu xaaluu warramaya cabdillahi bni cumar oo ninkan alahar almuzani ama aljuhani baa cabdillahi bni cumar u warramaya waa saxaabigii kala weynaa ka axaadiida badnaa ka suxbada badnaa ayuu xadiidu rasuulka ilaahay ka maqlay u sheegayay abu burdana uu la joogaa labadan saxaabi baana wada hadlaya haddaba alahar baa cabdillahi bni cumar u warramayo oo wuxuu yidhi qaala adar baa odhanaya maha cabdillahi bni cumar la odhanayo dee waxa weeyaan kolley xadiidkii cabdillahi bni cumarna waa tan soo marray majlis keliya rasuulka ilaahi inay ugu tirin jireen rabbi kfir lii watub calaya innaka anta tawaab raxiim boqol goor haddaba adar baa wuxuu yihi samictu waxaan maqlay annabiya sala allahu calayh wasalam yaquulu xaalu ku qowlayo tuubuu ila llahi de waata aan lahaynba istikfaartiisan iyo umuurahani gees dee cubuudiyada xaqeedii ha guto ilaahay subxaanahu watacaala bal maalan dee taas cibaadadiisiiba waa kaayo khuduucii ha noqotee tashriiceen iyo jidayn uu inaga inoo jidaynayo ina baraya ku sugan marka muxuu yihi tuubuu ila llahi dadow ilaahay u toobadkeena usoo noqda ee markaanay carab un ka ahayn istikfaartii siiqdan aan haynaa dee towbadii bay noqonaysaa uu raacsan yahay dee macnaheedii in laguma sugnaado iqlaacii iyo bal matalan nadaamadii waxaasi ay raacsanyahin waa towba tuubuu ila llahi ilaahay u toobadkeena fa innii atuubu ilayhi kula yawmin mi'ata maratin waaba taa dee siiqadii towbadiisana xadiidkii ibnu cumar iyo xadiidkan ama caaisha ama aan yidhi can rajul min alansaar iyo aan kusoo aragnaye maalintii waxaan u toobadkeenaa boqol goor abakaa rabbi kfirli watub caleyh innaka anta tawaab raxiim odhanayay majlis keliya waayo majliska waxaa dhici karta inuu haddana intaa in ka badanna la odhanayay saasaabay akara min sabciina marana riwaaya waxa weeyaan majlis keliya ayaaba intaa la tirinayay boqol goor isagoo yidhi ee haddaba idinkuna taaba iga barto oo iga qaato oo ilaahay u toobadkeena xadiidu way sahlan tahay waan wadayaa xadaana axmed ibnu yunus eeg markii dhaweed axmed ibnu cabdillahi buna soo yihi waa kan imika axmed ibnu yunus waana axmed ibnu cabdillahi bnu yunus qaala xadaana zuhayru qaala xadaana mansuur can اlxakami can cabdiraxmaan bni abi layla can kacb bni cujrata qaala anahu qaal bal alfaado kolley mutuntu aad bay u sahlan tahay waan wadaynaaye kolley sanadkun baan waxaan iskaga baraarujin karne zuhayrku waa zuhayr ibnu mucaawiya waa dee ayn horey noo soo maray mansuurna waa ina muctamir ninkii caabidka ahaa maalin dhaweed baan soo haynay xakamkana waa nin sikaaru taabiciin oo faqiiho alxakam ibnu cuteybo la arka hore inaynu usoo maray isagana uma jeeda inaan ka yar hadlo waxaa can cabdiraxmaan ibni abi layla can kacb ibni cujra kacb ibni cujrana waa saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahi kaba mida salawaat ullahi wasalaamu caleyh cabdiraxmaan ibni abi layla ayaa sanadkan bal inoogu sugan cabdiraxmaan ibn abi laylana horta waa nin dee isagu ansaar ah abihi abu laylana saxaabi buu aha asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mida riwaayo saas ayaanu lahaaninba bal dee muddana ha kaba dambeeyo ilaa dagaalkii sifiin waa soo gaadhay idhahaan waa nin dee reer madiina markii hore ahaa ina abi layla markii dambena reer kuufa noqday ee waxaan leeyahay waa taabici weyn culimmadii muslimiintana waqtigiisii ka mid ahaa aad iyo aad u qiimaha badnaa bal se amiirka looga haybaystaa waa cilmiga unuu lahaa un baaba looga haybaysan jira sida ibraahim ibnakhaciyo de ayana waxaan aragnay iyadoo cabdiraxmaan yuhaabu kamaa yuhaabu lamiiru waa cilmi ahaan iyo taas se amiirka looga haybaysto iyadoo asxaabtiisii ay ugaba haybaysanayaane bal waa taabici weyn baan leenahay oo dabaqadaa saxaabada ku xigtay unba ahaa wuxuu dhintay ama bal waqcadii jamaajim kolle waa saddexiyo siddeetankii jirada waqcada aada u dhib badnayd oo dee malaa kumayaal iyo kumayaal ay kuba dhinteen taas baa kolley ahayd waxaaba la yidhaha malaa webiga dajul ku qarqoomayna waa la yidhaha dee nin weyne markaas u ahaa bal waqcada jamaajim bal waxaan leeyahay horta cabdiraxmaan ibn abdilayla waa kan waxaana iska jirta abu layla dee tan haba noqotee isaga iyo qoyskiisa in imika dee magaciisiiba inoo xusane kolkol ay iskaba yimaadaan ibnu abi layla taasi ay kutubta ay u timaado ibnu abi layla marka waxaa jira isaga iyo saddex kale oo ta marka la eega laftigan kunyadan amana tan ibn abi layla wada sita mid waa isaga ugu weyno waa cabdiraxmaan ibn abi layla laba nin oo uu dhalayna way jiraanoo moxamed ibnu cabdiraxmaan iyo ciise bnu cabdiraxmaan la kala yidhaaho labadoodu kitaabkeennan riwaayo kuma lahe laakiin waa waxay ku leeyihiin asxaabu sunan alarbac kolley ciise ninka la yidhaha nin uu sii dhalo cabdullaahi ibnu ciise la yidhaha intoodaba ibnu abi layla waa la yidhaha kol kol baa dee maxamed ibnu abi layla waa ninka aada isaguna bashuurka ah maxamed ibnu abi waana maxamed ibnu cabdiraxmaan ibnu abi layla kuwa kalena laba yidhahaayo waa qoyska horta arrin baana jirta oo kitaabkan kitaabka sharxay fadlullaahi samad ayaa halkan tarjamo dheer baa ku sugan dee sharaxaas uu soo qaaday oo dee cabdiraxmaan ibnu abi layla iyo inuu boqol iyo labaatan saxaabadii ansaareeda uu soo gaadhay oo hadal baa isaga dee kollay kutubta markay fatwada laga hadlaya iyo culayska ay leedahay iyo hadal uu leeyaha lasoo qaadaa uu yidhaaha masjidkan waa masaajidkii rasuulka waxaan kusoo gaadhay boqol iyo labaatan nin oo dee ansaareedoo dee mid kastaba markay fatwadu timaado kani kan ku celinayo kana kan ku celinaya bal hebel weydii hebel weydii waa culayska ay fatwadu leediye si aanay uguba degdeg ahayn oo lafti kale dee imaam nawowi iyo keyrkiiba ay soo qaadeen markii khaasatan fatwo iyo umuureed laga hadlayo hadal lasoo qaado marka mid kastaana xadiid hadda hadday noqoto uu doonayo ninkan kale walaalkii inuu kaga filaado ama ka kaafiyo kaa kale uu isagu sheego ama fatwadii kaas oo iskuba celcelinayay bal maalan taas oo kale oo cabdiraxmaan ibn abil haddaba umuurtaasuu soo qaaday waxaad markii dambe dhacday inuu yihi qaadi buu waqtigii reer bani umaye noqday haddana jacfar uu ahaa dee abu jacfar mansuur buu qaadi u noqday boqol iyo sideed iyo afartankiina uu dhintay waxaana ah khada weyn baa meesha kuba suganoo laba nin buu tarjamadoodii isdhexgeliyey ninkan waataan leena saddex iyo siddeetankii hijraduu dhintay waa cabdiraxmaan ibn abi layla waana ninkuu tarjamaynayay ee hadallada qaarkood lahaa boqol iyo sideed iyo afartankii ninka dhintay nin saxaabo wax ka arkayba maaha waa nin atbaacu taabiciinti o waa ninkan faqiiha ah ee markay aimadan waaweynee sida shaafici iyo abu xaniifa iyo raggaas waa culimadii reer kuufee la sheegaya aqwaashooda ibnu abi laylaha lasoo qaado oo kutubtan marka la eego khilaafka culimada iyo aqwaashooda dhigaysa ayaa raggaa waaweyn masaaftooda waxay kusoo daraan kolkol oo qowlkiisa ay soo qaataan ibnu abi layla iyagoon sheegin ninkuu yahay waana maxamede maaha ninkan cabdiraxmaan maay waa inankiisa moxamed weliba arrinta la yaab kale xadiid ahaan way daciifiyaan ninka laakiin xagga fiqiga ayuu dee ninkaa mujtahidkaa ku ahaa ama xaddaas la gaadhay ragga lalaba simo haddaba ninkaas iyo ninkiibuu tarjamadoodii isku khalday yees wuxuu leeyahy qaadi buu noqday waa ninka kale boqol iyo sideed afartan waa ninka kale boqol iyo labaatan saxaabi buu arkay waa ninkan aan hayno markaa tarjamo la isdhexgeliyo lafsi weyn ayaa dhacday ciddii fadlullaahi samad haysata ama uba laabantaa waa khada aada u weyna oo kol kol dee waxyaalahaas malaa yar taraajimtu haddaan ruuxu dee u fiirsan ama umuuraha aanu ilmaan fiican u lahayn qalado iska dhaca weeye bal waxaan leynaa cabdiraxmaan ibn abi layla iyo maxamed ibn cabdiraxmaan ibn abi layla inankiisoo in badan kutubta u yimaadeen maxamed ibn abi layla oo la moodo inay walaalayeen dee arrintu saasay kala tahay oo imaka tarjamadaasna labsigaasaa ku jira can kacb ibni cujrata qaale wuxuu ihi saxaabigaasi eeg markaa rasuulka ilaahay umuu rafcin waa riwaayadeennan mucaqibaatun laa yakhiibu qaa'iluhuna subxaan اllahi walxamdu lilahi wala ilaha ila allah wallahu akbar miata maratin mucaqibaatun waa kuwo waxyaala la cirbiyo ka daba yimaado weeye salaadii baabay ka daba imanayaan salaada dabadeed baa la samaynaya marka salaada laga baxo oo mucaqibaat waxaa macnuu yahay almucaqib min kuli shay ma jaa caqiba maa qablahu wey shay kastaba mucaqibkiisu waa waxa wixii ka horreeyey dabadii yimaada dabadii la sameeyo kaas baa la yidhaahaa haddaba mucaqibaatun kuwa la cirbinaya ama daba socdo imanaya dee salaadii faradkaa dabadood laa yakiibu maha ogay laa yakiibu mahungoobayo qaa'iluhuna ruuxa yihi ina ajri badan bay leeyihin sawaab aan la koobi karayn bay leeyihin waa ka xadiidkii abi hurayre fuqaradii markay yimaadeen ay lahayd dahaba ahlu duhuur dee darajaadka sare iyo ajrigii badnaa waa kii rasuulka ilaahay baray intaas oo yihi dadkii idinka horreeyeyna waa ku gaadhaysaan kuwii idinka dambeeyna waa kaga dheeraynaysaan ba waa fadligaa badan oo maxay tahay waa subxaan allahi walxamdu lilahi wala ilaha illa allahu akbar oo kolley dee intaynu salaadaha aada u badnayd maaha subxaana allah walxamdu lilah wala ilaha illah allahu akbar miata marata boqol gooro oo mid kastaba boqol goormee boqol layskuma idhaho markaa dee shan shan iyo labaatan bay noqonaysaa waanay soo aroortay iyadoo in siiqda lagaba dhigo intan oo min shan iyo labaatan lagaba dhigo taasna waabay wax soo aroortee bal kuwaas dikriga caynkaas oo salaadaha dabadood laba yimaado ruuxa la yimaada mahungoobayo xadiidka laba arrimood baa inoogu yar wada sugnaanaya bukhaari baana mid ishaarayo wuxuu yidhi rafacahu xadiidkan waxaa kor yeelay ibn abi unaysata in abu unays iyo wa camr bnu qaysin waa laba noo iqa ah oo isku dabaqo ah zayd ibnu abi unaysata aljazari waa nin iqa iyo camr bnu cabdillaahi markaas ibn camr ibnu qays abu cabdillaahi weeye kunyadiisu oo isaguna reer kuufa ah oo waxa weeye dee kolleysna aada u qiimo badnaayo laakiin waa isla dabaqo oo labadooduba waa dabaqada lixaad ee ruwaadda ama dadka atbaacu taabiciinta ugu waaweynaa ninka dambena waa nin iqoo caabidoo reer kuufa labadoodana way kor yeeleen muxuu uga jeedaa horta halkan markaan aragno xadiidka waa mawquuf qaala kacbun kacab baa wuxuu yihi mucaqibaatu nama odhan qaala rasuul llahi sala allahu alayh wasalam waa sanadkan aan hayno marka qolooyinkan oo labadanoo xadiidka iyaguna wariyey iyagu maxay ka dhigeen xadiid marfuucoo rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh xadiidkiisi inuu yahay bal xadiidku kolley saxiixa muslim buu inoogu sugayo isagoo riwaayada marfuuca u muslim soo naqliyey waxaanay iyada ahayd mucaqibaatun laa yakhiibu qaa'iluhuna aw faaciluhuna dubuura kulli salaatin laftigu kaas baa saxiixa muslim waxyaala lala yimaado salaadaha dabadood ama la sameeyo oonu hoogahayn kii yidhi salaad kasta dabadeed muxuu markaa la socday alaaan wa alaaiina tasbiixatan wa alaaan wa alaaiina taxmiidatan wa arbacan wa alaaiina takbiiratan waa lafdiga muslim oo bal lafdigii waa waxay noogaba dunaa waana tan uu ishaaraya bukhaari oo ah inuu xadiidku marfuuc yahay kolley dee arrinkii uu kuba yimina waxay ahaydba saddex iyo soddon gooroo subxaana allah la yidhaaho saddex iyo soddon gooroo alxamdulilah la yidhaaho iyo afar iyo soddon gooroo allahu akbar la yidhaho waana dee adkaartii waana ta dee axaadiid kale ay kuba timi halkaa takbiirta in laa ilaha illa اllah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu huwa calaa kuli shayin qadirtii boqolaad lagaba dhigayo bal waxaan leenahay imanka lafdigani mawquuf buu yahay siiqadanna waa ku yimi ee xadiidku waa marfuuc asalkiisu saxiixa muslimna marfuuc buu ku yahay waana kan bukhaari ishaaray halkan ee ciddii rafcisay barhkood inoo sheegay bal markaasna siiqadii dee uuba yimina waxaa la socotay inay horta waqtiga dikriga lala imanayaa tay dubura kulli salaatin oo salaadahan faradkaa dabadood in lalaba imanayo waxaa kaloo laba socoto oo siiqadaasi ahayd inay dee afartan aanay ahayne saddexiyo soddon gooroo subxaana allah iyo saddexiyo soddon gooroo alxamdulilahi iyo afar iyo soddon gooroo allahu akbar ay noqonayso bal tii marfuucatan waa mawquufa tii marfuucay taasay noo tahay baabu ducaa ilakhi bidahri lhaybi weye ruuxa walaalka ah ducadiisii buu ducaynayey ama ducaa ulakh walaalka ducadiisa dee liakhiihi walaalkii uu ducaynaya fi lislaam an bidahri lgaybi maqnaasho korkeed oo wuxuu u baabaysan yahay fadliga ay leedahay baabu bayaani fadli ducaai lakhi liakhiihi aan raacsanno walaalkii uu ducaynayo bidahri lgayb isagoon ruuxani maqlahayn isagoon ogeyn oo uu ka maqan yahayba meelba lama joogo ama xataa hadday meel wada joogaan isagii ma maqlayo oo wuxuu maqashiinayo ma aha iyaduba qeyb bay noqon bal ducadii uu ducaynayay fadliga ay leedahay iyo waxyaalaha kaba ratimaya xadaثna cabdالlahi بn يزيid qala xadaثna cabdالرaحman بn زiyaadi qala lii cabdالlahi بn يزيid samictu cabdالlahi بn cmr can النabiyi slى الlahu عalيه وasلم qala anahu qaal bal xagga sanadka cabdالlahi بn يزيid baa sheekii bukhaari yahay waxaa ku xiga cabdالرaحman بn يزيid haddana wuxuu yihi cabdالlahi بn يزيid baa igu yidhi qaala lii cabdالlahi بn يزيid filaya labadoodaba oo arrin aan soo maray weliba in ziyaadna aan soo maray horta cabdullahi bn yaziid ka hore waa sheekhii bukhaari oo abu cabdiraxmaan baa kunyadiisu ay tahay waa nin reer maka ah muqri ahaa dadka qur-aanka baraya malaa in toddobaatan sanadood kaba badan bukhaari markay noqoto sheekhadiisa ragga ugu waaweyn weeye dhowr goornoo horena waan soo aragnay cabdullahi bn yaziide abu cabdiraxmaan bay kunyadiisu tahay taasi waa mid ninka labaad ee qaala le cabdullahi bn yaziid uu leeyahay eeg midna cabdiraxmaan ibnu ziyaad buu raawigiisa yahay oo isagaa u sheekha midna waa sheekhiisii laba ninna way kala yihiin oo dee kala fog adigu ninkaa hore waa atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyo bukhaari markan leynay sheekhadiisa ragga ugu waaweyn waa dadkii taabiciinta la kulmay uu soo gaadhay oo dabaqada koowaad ee sheekhadiisa ayuu kaba miday ama ninka dambe cabdullaahi bn yaziid horeynu isaganoo soo maray waxaanaynu kuba soo maray abu cabdiraxmaan alxubuli aag labadaba abu cabdiraxmaan baa la ydhaha midi waa abu cabdiraxmaan almaki almuqri midna waa abu cabdiraxmaan alxubuli oo waa nin reer shama waa taabici isagu dhexe kana waa atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyey oo labadaba dadna cabdullahi bn yaziid baa la ydhaha labaduna kitaabka way ku sugan yihiin iyo kutubtaba horena waynu usoo maray labadoodaba walow dee ninka hore cabdullahi bn yaziidku uu ka badnaa ka dambe oo ka dambe iyagoo san sanad waan ku aragnay laakiin dhowr goor baa cabdullahi bn yaziidka hore sheekha bukhaari aan soo maray taasi waa midoo waa labano labadoodaba oo hiqaat ruwaat iyo raggii aada u qiimaha badnaa mid kastana abu cabdiraxmaan ba la yidhah waxaan ku kala soconayna dabaqadooda kala fog oo kala tagsan oo de xataa iyagii baan kulmin oo tan loo dhexeeyo ama cabdiraxmaan ibnu ziyaadkani waa nin aada mashhuur oo reer africa ahaayo cabdiraxmaan ibnu ziyaad ibnu ancam alifriqi abu cabdiraxmaan alxuburiba sidaan soo sheegnay ifriqiyuu ku dhintay waa dad culimo oo loo diray siday halkaa dadka wax ugu baraan ayuu ahaa boqolkii hijrada ayuu abu cabdiraxmaan alxubuli ka dambe ee saxaabiga ka warinayaaba ifriqiya ku dhintay ifriqiyana kutubta hore hadday idlaaqaan ama meelaha marka la joogo ifriqiya dalkan tunis la ydhaha intuu ku fadhiyo weeye waa tunis bay ahayd ifriqiya taas bay odhanayeen cabdiraxmaan ibn ziyaadna waa nin dee isaguna halkaa deganaa kolley ilaa jaziira yimina dee ilaa ciraaq iyo isagoo abuja waa cid ahaa aan cidna ka haybaysan laakiin xadiidka malaa dabdigiis iyo jaanibkaas bay u daciifiyaanoo waa la arkaa inaad ku meelaha ku aragtaan markay waxay cilaynayaan kolkol waxaa ku sugan fihi alifriqi ama cabdiraxmaan ibnu ziyaad alifriqiya balaa nin maqaal kuba sugan yahay waana ninkan labadooda u dhexeeya intan weyn wuxuu yihi haddaba ka dambe abu cabdiraxmaan samictu cabdullahi bni camrin can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala anahu qaal asracu ducaai ducata ugu deg deg badan ijaabatan xagga aqbalka la aqbalayo ducaau ghaa'ibin lighaa'ibin waa ducaau ghaa'ibin ku maqani ducada uu duceeyo lighaa'ibin ku kaloo u maqan uu duceeyo ujeedadku aan la joogin uu ducaynayo oocnaa dee ducooyin kala duwan ayaaba ah duca la aqbalo tan baa ka midoo ducadii waalidka ka midoo kii saa'imkaa ducadiisiyo kii isagu musaafirkaah bal haddaba ducooyinka kuwa ugu sii ijaabo badan ugu aqbal dhow la aqbalayo ugu aqbal degdegsan waaba ruuxa haa'ibi ducadii uu ducaynayo walaalkii oon la joogin ama aan maqlahayn uu ducaynayay kolleyna bal xadiidkan haddii sanadkiisa maqaal ku sugan yahay way noo soo socotaayoo xadiidka bal waxaan keenaya asraacnimadaas iyo duruqda xadiidka ama mee xadiidyada dambe ayaa inoo sii cadaynaye waa ducadee aanu ruuxaynay hadduu isagoo hortaagan ama maqashiinayo uu duceeyo waxaa dhici kartaba inaan xataa ikhlaas jirinee mujaamalo ay tahay mujaamalo ruuxan iyo taasun ay tahay laakiin dhab waxaan aanay qalbigiisi kaba ahayn oo waa tan marka la kulmo iyo ama markaa laysa salaamayo kolkol dee cibaaro ducaa lays yidhaaho iyadoo dee kolley wixii laga yaabaa inaanay qalbigaba ka soo ga'in aanay kaba soo ga inay mujaamalo noqoto laakiin marka aanu ruuxiba maqlahay inuu ka maqan yahay ducada uu duceeyey dee mujaamalo inay noqoto iyo riye iyo sumco way ka dheer tahay waa ikhlaas waa ruuxay ka dhab tahay oo ruuxan la doonaya waxaa ilaahay inuu siiyo marka isagana ti oo kalea la siinaya sida inoo dambaysa dee kana waa loo aqbalayaa waa ducadaa dee waa duca dhab ah oo qalbi ka soo go'day oo aan ahayn wax dee bal mujaamalo loolaba yimi ama taas oo kale amar iyo sumco loolaba yimi adoo taas kolley laba xadiid baa inoo dambeeya oo markaa macnahan la weliba ka dambe ee saxiixa muslim ku suganna uu inoo sii cadaynayo fadliga ay leedahay iyo waxaan keenayaba inay noqoto duca dhaqsa loo aqbalo xadaثna bشhr بن mحamedi qala xadaثna cabdالlahi qala akhbarana xaywat inu shureyx weeye qala akhbaranii shurxbir bnu sharيki اlmacaafiriy anahu samica aba cabdالرaحman الxubuliya waa ninkii marka dhawadiwna lahaa qaala li cabdالlahi bn yaزيid waa kan aan magaciisa sheegayey waa abu cabdالرaحman الxubuli waa cabdالlahi bn yaزيidkii kii horeba inooguma sugnaa wuxuu bal markaa ayuu maqlay isagoo yidhi anahu isagu abu cabdالرaحman الxubuli samica wuxuu maqlay asunaabixiya ninkii reer sunaabix ninkaa reer sunaabix buu maqlay waa reer reer muraad ahaa ay asalkoodu waa yeman magaciisa waxaa la yidhaha cabdiraxmaan ibnu cusaylan assunaabixi kunyadiisana abu cabdillaahi baa la yidhaha waa nin kibaaru taabiciina rasuulka ilaahay buu usoo hijrooday salawaatu ullaahi wasalaamu calayh laakiin intii uu dariiqa kusoo jiray baa rasuulkii wafaaday kolley waa dee xasro iyo adag weeye kolley dee mar intii uu dhexda soo socday baa rasuulka ilaahay wafaaday madiine wuxuu yimid rasuulka ilaah shan habeen sii mootanaa ayuu madiine soo gaadhay cabdiraxmaan ibnu cusayla waa kan abubakar iyo wax ka waramaya de isaga rag kasoo horreeyaa jiray oo isagu shan habeen baabay noqotee rag yimi markii aaskii rasuulka ilaahay laga soo dareeray iyadoo aaskii laga soo dareeray markaa madiine soo galay bal waxaan filayaa barhkood iyadoo weli rasuulku maradii ku daday oo la aasin soo gaadhay dee inay hijradu way socotay iyo markaasne dee waana kolley intaas soo socda oo rasuulka ilaahay usoo hijroodayo ama aaskiisii dul yima ama iyadoo laga soo daray kolley waa xasre aada iyo aad u weyn laakiin fadli dee waa leeyahay tim bal dee waa taa intaasay ku dhaaftay soxbadii inuu saxaabi noqdo ayaa intaa yar ayay ku seegtay way ninkaa aaskii iyadoo laga soo dareero soo galo la arko markii la aasaya madiine darafteeda inuu joogay ayaa dee waxa weeye intaasaa soxbadii bal ninkan laakiin shan habeen dabadeed ama shan maalmood dabadood ayuu rasuulka ilaahay yimi waqtiga shan maalmooduu rasuulka ilahay mootan yahay cabdiraxmaan ibnu cusayla assunaabixi haddaba ninkaasi anahu samica ababakrin sidiiq abubakr buu maqlay radia allahu canhu yaquul xaaluu ku qawlayo waa mawquuf markaa tani weli xadiid marfuuca inoo dambeeye ina dacwat alakhi walaalka baryadiisa iyo ducadiisa filahi ilaahay daraaddii laguma walaaloobay ee dee walaalkii u duceeya tustajaabu waa la aqbalaa aqbalkiina bal xadiidku umuur kasii weyn baaba kan ah oo wuxuu yihi bukhaari xadaثna mحamed بن سلام qال xadaثna yaحyى بن أbي غuنyة qال أخbarana cabdالملك بن أbي سuلayman عan أbي زbayr عan صفوان بn cabdالله بn صفوان kole waqtigii baa gaadhaybo lakiin ninkan baan magaciisa de idin dhamaynaya yaحya بn أbي غuنyة waa yaحya بn cabdالملك بn حmayd بn أbي غuنyة oo ruuxu marka uu isleeya kutubu tarashim ka baadh e waa abi qunayahani meel dambu imanaya yaxya ibnu cabdilmalik ibnu xumayd ayaa magaciisa laba yidhaahaa waana nin dee ay ma kala duwan ay tawsiiqiyeen oo kolley atbaacu taabiciinta raggii ugu dambeeye weeye ama safan ibnu cabdillahi ibnu safan waa nin taabici oo quraysh oo hiqa ah oo taabiciintii dhexaa laakiin muxuu yihi wa kaanat waxa ahayd taxtahu ninkan safwaan hoostiisa macnaa uu qabay weeye addardaa-u binta abidarda abudarda saxaabigan iyo dumarkiisaba oo tan kunyadan adarda baa loogu kunyooday waa gabadhaa loogu kunyooday abudarda iyo islaamtiisii weyneed iyo tii dambaba malaa dee ta horaa dhashay ayuu qabay safwaan qaala wuxuu yihi markaa safwaan qadimtu waan imi calayhim waa calaa aali abidarda weeye qoyskii dee uu kaba qabay ayaan waxaan u imaa shaama shaama iyagu reer dimshiq bay ahaayeen fawajadtu waxaan helay uma darda waa umudarda isuqraan kitaabka marar kala duwan kusoo maray ayaan filbeyti markii uu yimi ee gurigii soo siyaartay dee inantoodiina waaba qabaaye ayaan gurigii imoo maan helin abudarda e umudarda baa gurigii joogtay walam ajid ma helin abadardaai darda aabaheed ama abudarda maan helin saxaabigii qaalat markaa waxay tihi umudarda haweenaydii faqihada caalimada ahayd bukhaari baaba meel yidha wakaanat faqihatan aturiidu ma waxaad doonaysaa alxaja alcaam sanadan miyaad xajaysaa safwanow qultu waxaan nacam haa qaalat waxay tihi fadcullah lana bikhayr noo soo ducee khayr noogu soo ducee oo dee ruuxii tegayay ama dee kolliba duca in layskaba dalba waa shay mashruuca weliba ruuxu hadduu khayr tegayo xaj oo kale iyana uu kasii amsayo sida rasuulka ilaahay marcumar cumraysanaya uu yihi laa tansaana ya ukhaya min ducaa'ik hana iloobin oo ducadaada hanagaba iloobin oo rasuulka ilaahay baa cumar ku leh salawaat ullahi wasalaamu calayh fadcu llah lana bikhayri faina nabiya sala allahu alayh wasalam kaana yaquul umudarda saxaabiyad maahay lakiin dee zawjkeeday ka maqashay waa caalimad laakiin wuxuu rasuulka ilaahay ahaa mid yidhaahaa ina dacwat almar'i shaksiga ducadiisa almuslimi rag iyo dumarba waa farqi uma dhexeeyo bal mustajaabatun aan dambaysiiye liakhiihi walaalkii uu duceeyo bidahri lgeyb waa maqnaansho korkeed isagoonu maqlahayn ay kala maqan yihiinba mustajaabatun mid la aqbalayo weye waa ilaahay u aqbalaya waanataan dee arrintaas sooba sheegnay laakiin arrin kale xadiidka inooguma soo kordhayo cinda ra'sihi ka daaciga ah weeye waa ka ducaynayo madaxiisa agtiisa waxaa ku sugan malakun malag muwakalu loo wakaasho waa malag hawshiisaba laga dhigay shaqadiisa laga dhigay ducooyinkaa laysu ducaynayo inuu isaguna aamin yidhaaho ducooyinkaa uu ruux walaalkii u ducaynayo inuu aamin yidhaahaba shaqo loogaba dhigay taasaa loo wakaashayo kulamaa mar kastoo dacaa uu duceeyo shaksigu liakhiihi walaalkii bikhayrin wanaag uu duceeyo qaala malagani wuxuu odhanayaa aamiina aamiinna waa allahuma istajib wey ilaahu aqbal walaka weliba muxuu raacinayaa walaka adigu kan daacigow bimilin taasoo kale aad leedahay adiguna waxaad walaalkaa ugu ducaysa wax laba mid aad leedahay oo waaba arrinoo walaalkiina ducadii waa loo aqbalay isagiina isagona hataa haddaa waxaan ilaahay weydiisan ayaa wixii uu ku ducaynaya wax lamida la siinaya bacd salaf baa laga soo naqliyey markuu doonayo ilaahay khayr inuu weydiiso nin kaleo walaalkii ugu ducayn jiray muxuu qaladkiisu yahay waa si uu helo malaga ducadiisa walaka bimili taas oo waxbuu isagii u baahan yahay waxbuu doonaya inuu ku ducayso ruux walaalkii ugu ducaynayey si uu ducada malaga u helo oo malagii u yidhaaho walaka bimilin waa aqbal alla celino adiguna taasoo kale ad leedahay looma yidhaaho taas si uu helo haddaba waxyaalihii dee bal matalan waan soo sheegnay dee arrintanna way leedahay ducadaase talow miyay dee inagu dhexdeed mas ma laysu ducaynaya ma layska helaya taa male ma laysxusuusan qaala wuxuu yihi markaa safwaan ayaa yidhi gurigiibuu ka tegey suuqii buu tegey falaqiitu waxaan la kulmay abadardaayi abadardaa fi suuqi suuqii kulaba kulmay faqaala wuxuu yihi abudardana mila dalika intii ay umudardaa tidhi wax lamiduu yidhi weliba ya'uru xaal uu warinaya can inabiyi sala allahu calayh wasalam isagoo rasuulka ilaahay kaba warinaya ayaa waxa weeye ayuu intii ay tidhi dee waayo xadiidkeena siday ka maqashay kollina waa xadiidkaa dee bal inoo sugan saxiixa muslimna inoogaba sugan baabkii laba xadiid baa kaba hadhe laakiin waktigii baa aada u dhow ee labada xadiid maalinta dambe maan raacin doona allah subxana watacaala aclam in sha allahu tacaala سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعضنا ولا تحرمنا